Sanad walba, jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaa ka soo baxa dhalinyaro baratay culuumta noocyadeeda kala duwan, kuwaas oo xilliyada ay suuqa soo galaan la kulma culeysyo dhanka shaqo la'aanta ah. Dhalinyarada la kulma culeyska dhanka shaqada ayaa isugu jira kuwa dalka ka tahriibay iyo kuwa la daalaa dhacaya shaqo la'aanta, halka wax yar oo soo harayna ay abuurtaan fursado ganacsi. Shaqo la'aanta wadanka ka jirta ayaa sababtay in dhalinyaro badan ay ku dhintaan badda, iyagoo tahriibaya nololna u raadsanaya wadamada kale. Hadda waxaa aad u sii badanaya shaqo la'aanta soo food saaraysa hablaha waxbartay ee ku nool degmada Dobley, iyagoo dareemaya shaqo la'aan aad u baahsan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool degmada Dobley, iyagoo ka warbixiyey shaqo la'aanta baahsan ee ay dareemayaan.
magacaygu waa aamin cabdulaahi maxamed cilmiga aan bartay ee rabo inaan ku shaqaystana wuxuu yahay een, caafimaad gaar ahaan midwifery Hadii muddo muddo aan u malayn inay tahay sanad iyo bar ayaan shaqo la-aan ahay oo shaqo aanan ka shaqeynin oo aan iska fadhiyaa xaafadda wallaahi sabab keentay maanta ma garan karo een, gabdhaha wax bartay inay ku yaryihiin goobaha shaqada een, shaqadii dhobleyna waa iska dhibaato badan tahay shaqooyinka dhobley aa baryaan iska adag oo iska dhibaato badan in magaaladeena dhobley shaqo ay aa laga helo oo si fudud shaqo lagu helo ayaa iska adag iyo shaqooyinka oo idilba iyo meel walba oo shaqo ay ku yaryihiin sababta keentay waxaa dhihi karaa in weli dhanka bulshada dhibka ka yahay oo maanta wiil iyo gabar hadday imaadaan wiilka shaqada la siiyo haa way jiraan codsiyo badan aan dirsaday meelo khaas ah meelo babl yacni private ah oo aan u dirsaday iyo meelo aan private ahayn oo dowladda ay leedahay oo kaleeto aan u dirsaday way jiraan wax- meelo badan oon u dirsaday shaqo caafimaad inaan ka shaqeeyo haddana aanan helin way jiraan aadayna u badan yihiin magacaygu waa sumeeye cabdi axmed Een, waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool deegaanka dhobley ee shaqo la-aanta hayso sanad ayaan shaqo la-aanahay waxaan soo bartay accounti waxaan rajeynaya insha allah inaan shaqo wanaagsan ku heli doono haa in badan weliba waan raadinay laakiin ilaa hadda wax shaqo aan helna ma jirto Een, haa waan codsi waan dirnay oo waan, waan weydiinay shaqo Een, gabdhaha iyo wiilasha marka hore dadka isku mid ogama aha gabadha wixii wiilka uu qaban karo is- waxay isleeyihiin gabadha ma qaban karto marka faquuq waxaa jirta dhanka gabdhaha iyo wiilasha eh, oo gabdhaha la dhahayo wiilkan wuxuu qaban karo gabadha ma qaban karto saas darteed gabdhaha meelaha shaqada ay ugu yaraadeen oo wiilasha shaqadii walba soo baxdaba wiilal loogu qaadanayo gabdhihiina laga tagayo